بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد باب الحصاب قال الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة وإن ترد معرفة الحصاب لتهتدي به إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بالذاهل فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول الناظمك رحمة الله عليه هل كان وحا كبلا بياه baab cilaaqo aada iyo aada u muhim ah ama xidhiidh muhima la leh faraa-ida ama dhaxalka baabkaasi oo ah baabka xisaabta xisaabtu ama xisaabta khaaska ah ee halkan looga jeedo ha noqoto oo xisaabulfaraa'id ah dhaxalka xisaabtiisa ama xisaabta gaarka ah ee cilmiga macruufka la yaqaano ah ha noqoto dirkaba faa'iido badan bay u leedahay cilmulfaraa'idka markaa naadimku raxmatullaahi calayhi waxa uu yidhi wain turid haddaad rabto ayuhalmukhaadabka lala hadlayo haddaad rabto macrifata alxisaabi xisaabta barashadeeda xisaab ulfaraa'id weeyaane xisaab oo dhan maaha e xisaabta faraa'idda barashadeeda haddii aada rabto xisaabta kale lafteeda calaa wajhi alcumuum waa loo soo gelin karaa laakiin iminka mid khaasa buu ujeedaay oo ah xisaabulfaraa'id dhaxalka xisaabtiisa haddaad doonayso inaad barato litahtadii bihi fii bacdi nusakh waa sida ah nusakhda qaarkoodna litantahii fiihi mid kastoo la yidhaahdabana macno isku dhow uunbay gudanaysaa litahtadii si aada ugu hanuunto bihi isaga markaad cilmigaa barato ila sawaabi sawaabka si aada ugu hanuunto u gaadho waxa weeye haddaad doonayso inaad barato cilmulxisaabka ama litantahi fiihi si aad ugu dhammaato u gaadho ila sawaabi iska ujeeddo uunbay kusoo aroori haddaad doonaysa buu yihi macrifata alxisaabi litahtadii si aada ugu hanuunto bihi ay bisababi cilmi lmadkuur ama bisababi xisaabi lmadkuur xisaabta la soo sheegay sababkeeda si aad ugu gaadho ila sawaabi sawaabka si aada ugu hanuunto ugu gaadho oo wa tacrifa aada u barato alqismata qeybta iyo wa tafsiila kala saarsaaridda dadka warahada ah tarikada iyo waxa maydku uga tegay loo kala saarsaarayo oo wa taclama aada u ogaato adtasxiixa saxiix yeelidda iyo wa ta'siila asalaynta labadaba aada u ogaato fastakrij alusuula fi lmasaa'ili fastakhrij kala soo bax al-usuula usuusha kala soo bax fi lmasaa'ili masaa-isha kala soo bax walaa takun hana noqon can xifdihaa ay can xifdi markaa usuuli lmasaa'il masaa-isha iyadaa usuusheeda xifdigeeda ha noqon bidaahilin mid markaa halmaansan oo ilowsan ha noqon oo bimacnaa ka qafloon oo garab mara ha noqon naadimku raxmatullaahi calayhi baab ahmiyaddiisa iyo qiimihiisa leh ayuu inoo tilmaamaya oo ah cilmiga faraa-idda xisaabta lagu dhisayo ee dadka lagu gaadhsiinayo xuquuqdooda runtii xisaabta iyada ah waa wasiilo aada iyo aada u muhim ah oo aan sinaba looga maarmayn waayo markaad ogaato dadka wax dhexlaya iyo qadarka ay wax ku dhexlayaan markay kuu soo baxdee aada intaa natiijo ahaan kusoo saarto waxaanad ka maarmaynin inaad hesho xisaab aad ku dhisto oo qof kastaba wuxuu leeyahay aada uga soo bixiso oo uga soo saarto oo ku ogaato masalada qaybsamaysa qisma saxiixa ee usuusha aada ku dhistay ku qaybsamaysa iyo ta aan qaybsamayna cawlgelayo dirkaba aada ku ogaato marka waxaa la samaynayaana waa labadaa qodob ee uu ku tilmaamay beytka labaad shadrigiisa dambe wa taclama tasxiixa wa ta'siila waa tasxiix iyo ta'siil labadaasaa ugu muhiimsan waxa kalee soo raacaa waa qismatu tarikaat oo marka dana tadbiiq waaqici ah aada ku muujiso tarikada qeybteedii markaa ugu horeyn waxaa la sameeyaa masalada asal aad ku dhisto inaad hesho intaa kadib markaad asalkaa ku dhisto warasada qeyb ka mida hadday u qeybsami weydo cinda culamaa'i alfaraa'id waxaa la sameeyaa wax tasxiix loo yaqaano oo waxa weeyaan lagu ansixinaya masalada iyada ah ta'siilka laguu sheegaye lagu leeyahay aslu mas'aluhu waa intaa macnaheedu wuxuu noqonayaa istilaax ahaan waa taxsiilu aqali cadadin takhruju sihaamu lmas'ala bilaa qasrin waa in aad soo xasiliso tirada ugu yar ee ay ka baxayso sihaamta mas'aladaasi iyadoo wax jajabahi aanay ku jirin qof kastaba sahmiga uu doonayo iyo faradka uu leeyahay ama taxsiilu aqali cadadin markaa takhruju fardu lmas'ala aw furuudiha bilaa kasrin haddaad tidhaahidna waa la mid waa inaad soo markaa xasiliso tirada ugu yar ee faradka masaladaa ku jira ama furuudda ku jirta ay ka soo baxayso iyadoo wax jajabahi aanay raacin taasaa ta'siil la yahdaa mas'alada asalkeedu waa intaa marka la leeyahay tasxiixuna waa dadka qeyb ka mida hadday u qeybsami weydo waxa hor yaallaa sidaad u heli lahayd tira u qeybsanta iyadoo aan wax jajabahi la soconin oo iyaduna waa ta waa taxsiilu aqali cadadin yanqasimu cala alwaratha bilaa kasrin tasxiixuna waxa weeye inaad soo xasiliso tirada ugu yar ee waxa weeye u qeybsamaysa warahada iyadoo wax jajabahi aanu la socon markay sidaa tahay ta'siilku ama mas'alada asal dhisideedu bal tasxiixu ha inoo dambeeya wuu iman doonaaye laakiin ta'siilku oo uu si yar naadimku ku dhaafi doono isaga oo isdhex gelin doona ta'siilkii iyo cawlka labadaba gogguu isu dhigi doonaa haddaba haddaynu in yar khulaasayno waxaynu odhanaynaa dadka wax loo dhaxlayaa hadday casaba qura noqdaan sidoodaba haddaan ehlu farad ku jirin ee ay casaba qura yihiin aslu mas'aladoodu waa bicadadi ru'uusihim hadday casaba qura noqdaan mas'alada waxaa loogu dhisaa bicadadi ru'uusihim madaxyadoodu intay ka kooban yihiin toddoba wiil oo maydku dhalay wax u qaybi haddii lagu yidhaahdo toddobaa lagu dhisaa toddoba madax baa laga dhigaa waa sideed haddii lagu yidhahdo sideed baa laga dhigaa waa shan haddii lagu yidhaahdo shan baa laga dhigaa waa boqol haddii lagu yidhaahdo boqol madax iiga dhiga baa la yidhaahdaa marka hadday wuxuba casabo noqdaan aslu mas'alaha masalada waxaa lagu dhisaa cadad ru'uuskooda hadday casabadaasi isku hal nooc yihiin weeye hadday kala nooc noqdaan oo rag iyo dumar isku casaboobay ay yihiin sida casabatu bilkayrti oo kale inankana laba madax baad ka tirin inantana madax qura oo haddii lagu yidhaahdo laba wiil iyo laba gabdhood waxu qaybi oo walaala ah dee labada gabdhood sidooda u daa labada wiilna laba mid kastaba laba gabdhood ka dhig afar gabdhood ka dhig markaa lix gabdhood ama lix madax wax ugu qaybi lildakari mithlu xadi lunhayayn ka labi inuu leeyahay dheefta laba dhadig oo kale cadad ru'uuska noocaasiyaa ugu qaybi oo tirada laguu sheego tiraday doonaysaba ha noqotee ninkana laba madax ka tiri inantana madax ka tiri dabeedna cadad ru'uuskooda sidaa ugu dhis hadday masaladu casabo qura tahay ha ku hawshoonine tirada madaxyadooda ayaa mas'alada lagu dhisaa usuul gaarana ma laha naadimkuna kama hadlin oo baddeeda ma gelin ee furuudda iyo qaabka loo dhigayo ayuu markaa u gudagalay haddii eelu faradku ay hal qolo noqdaan inta kalena ay casabo tahay ehlu faradkuna waa hal qof oo qura halkaa farad ayaa aslu mas'ale ah halkaa farad haddii casabo iyo hal ehlu farad isu yimaadaan halkaa ehlu farad oo qura ayaa aslu mas'alihii ah oo isagaa masalada lambarka uu wax ku qaadanayabaa lagu dhisayaa lambarada furuudana waynu tilmaami doonaa marka haddii hal ehlu farad iyo casaba isu yimaadaan aslu mas'aluhu waa saaxibulfardiga faradkiisa ayaa lagu dhisayaa waa qodob labaad wey oo aslu mas'alaha lagu sameeyo markay casabo dhammaantood yihiin waynu caddaynay oo waa cadad ru'uuska haddii hal ehlu farad oo qura uu joogo inta kalena casabo yihiin aslu mas'aluhu waa ehlu faradka oo qura waa ka saaxibulfardiga ayaa aslu mas'alaha lagu dhisaya hadday furuuddu dhowr noqdaan hadday furuuddu dhowr noqdaan inta ugu badan ee farad isu timaadaana waa shan insha allahu tacaala waynuna arki doonaa marka weliba furuudda qaarkeed mukarar tahay ee soo noqnoqoto furuudda soo noqnoqoto ee hal mas'alo laba jeer geli karta ma xasuusataa haye nisfi iyo iyo sudus yacni labadaa farad oo quraa soo noqnoqon kara farad kaloo soo laba noqonayaa ma jiro haddaad maqasho masaladaa waxaa ku jira shan farad ilowba ilow waxaa soo noqnoqday furuuddii soo noqnoqon jira siiba waxaa soo noqnoqonaya suduska waynu arki doonaa furuuddu qaabka ay markaa waynu ishaari doonaa ay uu markaa laba noqonaya marka hadday furuuddu dhowr noqdaan sida loo dhisayo waxa la maraa wax loo yaqaano andaaru larbaca fiirada iyo eegmada afarta ah ayaa la maraa eegmada afarta ah in sha allahu tacaala waynu dib dhiganaynaa oo waxaynu u dib dhiganaynaa casharka casharkan inoogu soo xiga ee furuudda qeybta labaad markuu ka hadlayo halkaasi baynu isku dul taagaynaa oo insha allahu tacaala aynu markaa si ku filan ugaga hadli doonaa waayo saddexdaa qodob masaladu kama baxayso in casabo qura ay dhaxalka leedahay oo aynu nidhi cadad ru'uuskaa lagu dhisayaa in hal farad iyo casaba isu yimaadaan oo aynu nidhi halkaa farad baa masalada lagu dhisayaa haddii dee faradkaa qura uu noqdo masaladu radin noqotona waa masale kale oo way dhici kartaa faradkaa qura fardan wa raddan inuu keligii qaato laakiin weligeed ba isagu halkiisunbaa lagu dhisi lakiin way dhici kartaa inuu waxaba isagu isu qaato xaaladda saddexaad waa inay furuuddu dhowr noqdaan ama casaba ha weheliso ama yay wehelin hadday furuuddu dhowr noqdaan sida loo dhisayo labadii kaleba waynu sheegnay sida loo dhisayo e iyada casharka dambaynu u dib dhiganaynaa insha allahu tacaala markaynu intaa tilmaano waxa uu inoo tilmaamay naadimku raxmatullaahi calayh usuusha masaa-ishu ku dhisantaa usuusha masaa-ishu ku dhisantaa ee hadda asxaabulfuruudka ay ugu dhisantaa tii casabada maaha ta casabadu xad ma leh mana uu sheegin umaba banbixin oo casabada cadadru-uuskuun ku dhis weeye iyada halkaa u daah laakiin ahlu farad markay isu yimaadaan ama mid ha noqdeen ama ha ka bateen aslu mas'aluhu toddoba asal wax aan ahayn kuma dhismo weligeedba toddobada mid unbuu ku dhismaya toddobada waa wixii laba asal oo kale oo sida saxiixa aslaani ah waa marka laga saaro oo haddii labadaa laysku khilaafsan yahay lagu daro waa sagaal asal labadaa laakiin waxba isku daalin mayno u bambixi mayno waa ishaaraynaa uun waayo iyagu baabka awowga iyo walaalaha bay gaar ku yihiin waana asalka siddeed iyo toban iyo asalka lix iyo soddon oo marna markay isu yimaadaan sudus iyo thulusulbaaqi ayaa siddeed iyo toban lagu dhisaa markay isu yimaadaan sudus iyo rubuc iyo thulusulbaaqina lix iyo soddon baa lagu dhisaa ma tasxiix baa ay masaladu halkaa ku gaadhay mise ta'siil sida saxiixa waa ta'siil waa asal weeye laakiin waa masalo laysku khilaafsan yahay naadimka raxbiyuuna uma banbixine toddobada laysku waafaqsan yahay buu sheegay inana toddobadaasaynu ku gaabsanaynaa labadan ishaaridun baynu uga jeednaa marka toddobada asal ee ahlulcilmigu isla qirsan yihiin in ay masalo la dhisaa aanay dhaafaynine intaa ku dhismayso hadhow haddii ay jabto ha la tasxiixiyo oo tasxiix meeshay doonaysa ha ku gaadho ama cawl meeshay doonaysa ha ku gaadho labadaa kii ay rabto ha ku korodha eh laakiin asalku toddobada ay wax ku dhismaan waxa weeye waxay ka soo baxaysaa toddobadaa iyaga ahi furuudda ilaahay kitaabkiisa ku sheegay lix bay ahayd lixda laba ka mid ahi isku makhraj bay ahaayeen isku hal meel bay ka baxayeen oo labadaasaa isku mid noqonaya oo shan qudhay noqonayaan markaa waxaana la eegayaa oo markaad rabto inaad qorato mid kastaba habboon in loo qoro sida xisaabta caadiga ah haddaad u qorto oo masalan nisfigii hal la kor saaray laba aad ka dhigto waad heshaa dhibaato ma leh hadhowna hooseeyuhun baad ku xisaabtamaysaa laakiin waxaa kaaga hawl yar inaanad sidaaba u qorine mid kastaba tirada ugu yar ee sifo saxiix ah oo bilaa jajaba uu ka baxayo inaad u qorato oo nisfi ugu horraysi nisfi meel badh laga helo bilaa jajaba tiradee ugu yar badh bilaa jajaba dee laba ugu yar markaa laba qoro halkaa marka lagu yaha nisfi qoro ha labeedba waxba ha qorine laba uun iska qoro nisfi waan hayaadha intaad laba qorato marka lagu yidhaahdo rubuc qoro ile furuuddu waa kuwii saddex qolo kale ahaa xalee laba qolo nisfun wa nisfuhu wa nisfu nisfihi markaa sidii baan imankana isu raacinaya marka lagu yidhahdo rubuc qoro hal afreed waxba ha qorine waxaad tidhaahdaa tirada ugu yar ee afar meelood oo meel ahaan saxiixa laga helo waa tiradee waa afar isagiina afar qoro nisfigii waa laba waxa weeye rubucina waa afar tirada ugu yaree rubuc laga helaa saxiix ah oo aan jajab lahayn waa afar humunkii siddeed meelood meel ahaan tirada ugu yaree ay ka baxdaa ee siddeed meelood meel ahaan aan jajab la socon laga helayaa waa siddeed siddeed qoro isagana humun marka lagu yidhaahdo siddeed qoro nisfigii labaynu qorannay rubuciina afar humunkiina siddeed thulus iyo thuluthaan labadaasi waa isku mid marka la eego meesha ay ka baxayaan waayo midna waa saddex meelood meel midna waa saddex meelood laba ahaan maadaamay sidaa tahay labadaba waxaa u asal ahoo ay ka baxayaan oo si saxiixa oo bilaa jajaba looga helayaa saddex marka lagu yidhahdo thulus qoro saddex qoro ama thuluthaan saddexun qoro waayo waa isku halkaa asal weey sudus lix meelood meel ahaanna tirada ugu yaree lix meelood meel ahaan laga helayaa waa lix marka iyadana lix qoro lixdii farad ee alla qur-aanka ku sheegay waxaa inooga soo baxay shan asal asalka labo iyo asalka saddex iyo asalka afar iyo asalka markaa lix iyo asalka sideed shantaa asal baa inoo soo baxay shantaasiba waa usuululmasaa'il waa wax masaa'il lagu dhiso wey qaarkoodna hal asaloo quray ka kooban yihiin oo asal labaad lama socdo sida labada saddexda afarta qaarkoodna way dhici kartaa in laba asaloo isu yimi ay intan ku dhismeen sida suduska oo lix ah iyo thumunka oo thumunka hadhow baynu arki doonaaye mas'alada sideed qof thumun lahi ku jiro sida xaas uu joogana thumun waa lagu dhisaa mas'alada hadday doonto ay isugu yimaadaan nisfi iyo sudusna sudusunbaa xaleeya nisfi iyo thumunna thumunkumaa lagu dhisaa sababka loogu dhisayana waynu gaadhi doonaa waa masaladii aynu dib dhiganay weeye ee andaaru larbacihi markaa shantaa asal markaad ii hayso laba saddex afar lix iyo sideed oo mid kastaaba asalkay ka timina waad garanaysaa markaad shantaa ii hayso labada asal ee ku toddobada ah ee uu ina leeyahay fa inahuna sabcatu usuul labada kale iyagu waxay ka soo baxayaan usuul isu timi ee asal qura maaha shantan hore asal qurana way noqon karaan laba ka mid ahina ama saddex ka mid ahina waayo rubuca laftiisu wuu noqon karaa nisfi iyo rubuc isu yimi marka shanta hore ee labada iyo saddexda iyo afarta iyo lixda iyo sideedda asal qurana way noqon karaan oo hal asaloo qura oo intaa macnaha hal qof oo farad qura leh oo faradkiisii lagu dhisayna way noqon karaan laba farad oo isu yimina way noqon karaan qaarkood laakiin labadan dambe hadhsan oo labiyo toban iyo afar iyo labaatan ilowba ilow iyagu waa furuud isu timi oo ama laba ah inta ugu yari ay laba tahay inta ugu badanina ay shan tahay ilowba ilow asalka labiyo toban iyo asalka afar iyo labaatan hal asaloo isu yimi ama hal qof asalkii maaha ee furuud dhowrah oo masalada isugu timi oo laba iyo ka badan ah ugu yaraanna laba ah ugu badnaanna shan ah ayaa lagu dhisaa laba-iyo toban ama afar iyo labaatan sida loogu dhisayana ee ay ku soo baxaysana waa masalada aynu dib dhigannay ee furuudda dhowrka ahi markay isu timaado sida lagu dhiso waa masalada aynu dib dhiganay wey waayo asuusha aynu tilmaanay ee shanta hore haddaynu sii kala qaad qaadno iyaga laftooda si aan loogu qaadan asal qura hal qof uun asalkii inay yihiin shantii hore maxay ahaayeen laba iyo saddex iyo afar iyo waxa weeye lix iyo sideed afar ka mid ah hal asalna way noqon karaan labana way noqon karaan hal markaa afar ka mid ah waa wixii aan lixda ka ahayn labada iyo saddexda iyo afarta iyo sideedda hal qof asalkiina way noqon karaan oo farad qura masalada inuu ku jiro ile masalada waynagii saddex usoo qaybinay inay casabo qura noqdaan in hal farad iyo casabo ay yihiin inay furuud badan ama casaba ha la joogto ama yayla joogina ay noqdaan marka asalka labo laba nisfi oo isu yimaadana wuu noqon karaa in labada labadaba halkaa loogu dhiso oo midbaa hal loo dhiibo labada nisfi hal qof nisfigii in lagu dhisayna way noqon karaa marka laba saddex afar sideed inta ugu badanee wax ku loogu dhisaa waa labo inta ugu badanee wax loogu dhisaa masalada noocaasi oo kale ah waa labo hal qofna waa loogu dhisaa oo ahlu farad laba faradna afartaa asal waa loogu dhisaa asalka lix waxa weeye isagu waxa uu koobsan karaa shantii faradba waa loogu dhisi karaa soo maynaan odhan inta farad isu yimaada shan baa ugu badan shantuba lixdu way ku dhisantaa shan qolo oo dhammaan wada farad leh oo isu yimi asalkoodu lix wuu noqdaa oo waxa weeye hal qofna waa loogu dhisaa hal qof laga bilaabo ilaa shan intaba sudus waa loogu dhisaa waynuna arki doonaa waxaa dhici karta masalo hal farad ku jiro saaxiibu sudus ah in lixda lagu dhiso masalo laba farad ku jiraan in lix lagu dhiso masalo saddex farad ku jiraan in lix lagu dhiso masalo afar farad isugu yimaadeen in lix lagu dhiso masalo shan farad isugu yimaadeen lix in lagu dhiso waa suure waa asalka lix weeye asalka labiyo toban iyo afar iyo labaatan isaguna sidaasi leeg ilaa shan farad waxbaa loogu dhisaa laakiin hal farad waxba looguma dhiso ee halkaynu lixda kow ka bilowno ilaa shan isaga waa laba laga bilaabo ilaa shan waayo iyaga asalka labiyo toban iyo asalka afar iyo labaatan laba farad wax ka yari isuguma yimaadaan ama laba farad baa ku jira ama saddex farad ilaa shan weeyaan laakiin hal farad oo qura in labiyo toban loogu dhiso ama afar iyo labaatan wax dhici kara maaha suuragalna maaha toddobada asal wuu inoo tilmaamaya waa toddobadaa asal ee toddobadaa asal masale kastoo aanad toddobadaa asal mid aan ahayn aada ku dhistaa way jaban tahay way kaa jaban tahay ee ogow bal hadhow tasxiixa la gaadhe marka lagu yidhahdo masaladaa dhis haddii intaasoo qof isu yimaadaan dhis haddii lagu yidhaahdo oo toddobadaa asal wax aan ahayn aada ku dhisto way jaban tahay masaladaas dhinac kale marka laga eego qaabkii loo dhisayay hal qayb oo tii ugu muhiimsanayd ah weli waynoo harhsan tahay waa i xasuusnaanaysaa dhinac kale marka laga eego toddobadaa asal marka laga eego dadka wax loogu dhisay inay wada dhammaysan karaan furuudda loogu dhisay furuudda loogu dhisay inay wada dhammaysan karaan mas'aladooda halka lagu dhisay iyo inaanay dhammaysan karine ilowba ilow baaqi ka soo hadhayo oo casabo u baahan in la siiyo ilowba ilow baaqi ka soo hadhayo iyo inay dhici karto inay waxa weeye iyaga laftooda ka dhimanto oo asalkaad ku dhistay inuu deeqiba waayo saddexdaa weji ayaa suuragal ah toddobadaa asal mid kastoo ka mid ah hadhow baynu kala saari doonaa siday yihiin oo toddobada mid kastaba gaar ahaan ugama suuragal aha laakiin duuduub ahaan baynu uga jeednaa toddobadaa asal mid kastoo ka mid a waxaad niyada ku haynaysaa inay suuro geli karto dadkaad wax ugu dhistay intay u qaybsanto inaan waxba ka soo hadhine midba waddadaa ka baxo waxaa kaloo suuro geli kartaa masaladii oo aada asalkii aada ku dhistay markaad qaybiso inaad farahaagii waxbaba ka weydo oo dadkii qaarkood ku yidhaahdaan annaga wax iyagi meeye oad adiguun is eegto oo markaad qaybiso qaarkood waxoodii waayaanba oo sidaa kuu eegaan oo ku yidhahdaan war annaga intayadii meeda waxaa kaloo suuragal ah in baaqi kugu soo hadho oo baaqi farahaaga kusoo hadho u baahan cid kale in la siiyo dadkan aad masalada u dhistay cid aan ahayn in loo gudbiyo oo ah waxa loo yaqaano casabada ahlulcilmigu qaabka noocaasiya waxay ka cabiraan alcadlu ama caadil iyo alcawl ama caa'il iyo annaqsu ama naaqis saddexdaasi magac bay ka cabiraan waana cawlka uu inoo tilmaamayo ee uu ina leeyahay halaaatun minhuna qad tacuulu isba waa kan ishaaray moogta saddex ka mid ahi isagaa markaa waa waxaa suuro gala buu yidhi ay dhici karta taqliil isagoo ka dhigay oo qad geliyey mudaaricii inay waxa weeye inay cawlantaa dhici karta mar kasta ma cawlantee marmarka qaar marka toddobadaa asal aynu kala qaadno oo saddexdaa magac midba aynu qayb siino si ay kugu hawl yaraato toddobadii asal waa ya xasuusantihiin laba saddex afar waxa weeya lix sideed labiyo toban afar iyo labaa toddobada asal waxaanay waxba ku dhismi maayaan awowga iyo walaalaha wa inagii tilmaanay laba asal oo mukhtalafu fiihiya inay leeyihiin markay is halkaa marayso asalka labo iyo asalka saddex labadaa asal ee isku xigaa labo iyo saddex yakunu naaqisan wa yakunu marka caadilan walaa yakunu caa'ilan abada cala saxiix araajix qiil yar baa saddexda ku jiro o aan ishaaraya asalka labo iyo saddex horta weligii ma cawlmo cawl ma galo weligii cawl gelayaa ma jiro cawlka waynu tilmaami doonaa wuu soo socdaa ha iga degdegi cawl weligii gelayaa ma jiro laakiin waxaa dhici kartaa inuu isgoosto waa cadliga la tilmaamaye dadkii aada wax ugu dhistay iyo isagu inay isdhammaystaan waa suure laba iyo saddex dadkaad wax ugu dhistay ahlu faradka hadda casabo ka hadli maayo in ahlu faradkii uu ku dhammaado dushooda waa suure oo ay goostaanoo qof casabaahi aanu midh ka helin in wax ka hadhaanna waa suure laakiin ma suuragal aha inuu cawlanto oo qof ka mid ahi ku yidhaahda aniga intaydii meeday xaggaad dhigtay ma suuragal aha ee ama ahlu faradka dushooduu ku dhammaanayaa oo waa cadli ama waa naaqis oo waxbaa ka soo hadhayo casabo u baahan in loo gudbiyo weligii waa labadaasu cawl ma galo asalka afar haddaad aragto masale afar lagu dhisay iyo masale sideed lagu dhisay weligeed cadli ma noqoto cawlna ma galo weligeedba waa naaqis qayb baa soo hadhaysa si kasta haddaad u gasho asalka afar iyo asalka sideed inaad tidhaahid ehlu farad baan ku dul dhameeyey wax dhici kara oo weligeedba dhacaysa maaha ma suuragal aha waa naaqis daa'iman waa naaqis qayb baa farahaaga ku soo hadhaysa u baahan in casabada loo gudbiyo ehlu farad ma dhammaysan karo inaad intaad sideed ku dhisto tidhaahid ehlu faradkiibay ku dhammaatay casaboy iska tag wax dhacaya maaha adoo afar ku dhisay inaad sidaa yeeshana wax lagaa maqli karayo ma aha weligeedba waa naaqis cawlna geli maayo oo inay intay ehlu faradkii ku dhammaato ehlu faradkii qaybi kugu tidhaahdo annaga intayadii meedi way naga go'day ma suuragal ah asalka afar iyo asalka sideed maxaynu tilmaanay afar asal sowmaa asalka lix isagu saddexdaba wuu noqdaa saddexdaba wuu noqdaa cadli wuu noqdaa oo way isgoostaan isaga iyo ehlu faradku sidaynu agdariyadiiba ku arkaynay aynu lahayn ukhtada in meesha laga saara bay ahayd aynu rajaxaynee lahayn furuuddii way dhammaataye inay ukhtadu meesha ka baxdaabay ahayd aynu lahayn way dhici kartaa adoo lix ku dhisay ehlu faradkii inay ku dhammaato aan midhna ka soo hadhin midhna ka dhinaanin waxaa kaloo dhici karaa inay wax ka soo hadhaan oo aada casabada siiso ay naaqis noqoto masaladu waa suure inay ehlu faradkii qayb ka mida ka go'do oo ay cawlanto cawlka waynu tilmaami doonaaye waxa weeye waa suure asalkana asalka lixna saddexduba way ku kulmaan asal kaloo ay saddexduba ku kulmaan ma jiro allahuma ilaa asalkaa lixda mooyaane aslu sita labiyo toban iyo afar iyo labaatan weligeed cadli ma noqdo ma suuragal aha cadli weligii ma noqdo oo ehlu faradka kuma dul dhammaado oo qura cadligu waxa weeye inuu ehlu faradkii ku dhammaado waxna aanay ka dhinay waxna aanay ku dheeraadahayn weligii ma noqdo ma suuragal aha ee ama waa caa'il oo ehlu faradkii qayb buu ka go-ayaayoo masalada waxbaa lagu kordhinayaa afar iyo labaatan loo dayn maayo ee wuu cawlmayaa asalka labiyo toban iyo afar iyo labaatan ama wuu cawlmayaa oo looma daynayo halkiisa ee waa la kordhinayaa ama dheeraad baa soo hadhaya casabada la siiyo laakiin weligaa lagaa dhegaysan maayo haddaad inuun farad yaqaan tahay inaad tidhaahid wuu iskoostay oo intaad masalada labiiyo toban ku dhisto inaad tahayd ku kala dareera ahlu farado waa anigaa idii dhameeyey cid kalena waxid kuma lahaa qof kaa dhegaysanayaa ma jiro asalka labiiyo toban iyo afar iyo labaad markaynu intaa isla tilmaano bal haddaba aynu ishaarno cawlkanuu sheegayaa muxuu yahay ma huwa alcawl cawlkan uu tilmaamayaa muxuu yahay cawlku waxa weeye waa naqsun fi sihaam xaley cafwan ziyaadatn fi sihaam wa naqsun fi lansaab cawlku waxa weeye waa dheeraad gelaya sihaamta ahlu faradku sihaamta iyo qoryihii uu qaadan lahaa ayaa dheeraad gelaya macnaha qayb baa la waayayaa qof kastabana wixiisa nuqsaan baa ku imanaysa nuqsaan baa ku imanaysa oo uu ka dhinmayaa oo masaladii markaad istidhaahid qaybi ayaa qof kastaba faradkiisii oo kaamila heli maysid markaad dhinacaa ka bilowdana kuwan dambey ka dhinmaysaa haddaad xaggan kasoo bilowdana kuwa kaley ka dhinmaysaa waxay yidhaahdaan masalo dhacda ahlulcilmigu waa isku khilaafaan teebaa ugu horreysay lakiin waxay u badiyaan masalo dhacda oo cawl ah islaamka dhexdiisa waxa ugu horreeyey zawjun wa ukhtayni likayri um zawj iyo laba habloodoo walaala ah oo aan kuwa hooyo ahayn ama ashiqa ha noqdeen ama liab ha noqdeen waa zawjun wa ukhtayni likayri um cawlkuna sebenkii nebiga ma dhicin sala allahu alayhi wasalam sebenkii abibakarna ma dhicin oo cawl lama arag sebenkii cumar buu dhacay cawl islaamka waxa ugu horreeyey fi zamani cumar waxaana isu yimi oo masaladii isugu yimi zawj oo xoolaha nisfi doonaya gabadhiisii baa dhimatay wax ubad oo ay ka tagtayna ma jiro iyo laba hablood oo ay walaala yihiin oo aan kuwii hooyo ahayn ay maydka walaala yihiin inantaa dhimatay markaa zawjkii xoolaha barh buu doonayaa hablihiina thuluthaan bay doonayaan saddex meelood labo xoolihii ma suuragal ahaa inay xoolihii thuluthaan iyo nisfi hal mar wada yeeshaan ma suuragal aha waayo haddaad masalada lix baa lagu dhisayaa sida loogu dhisayana waa mas'alada aynu berri u dib dhigannay oo nisfiguna wuxuu ka baxayaa labo waxa weeye thuluthaankuna saddex labadoodaa la ysku dhufanayaa lix bay soo baxayaan sababkaynu isugu dhufannayna berritaynu inshaari doonaa insha allahu tacaala lix bay ku dhismaysaa lix markaynu ku dhisno haddaynu ku horrayno hablaha walaalaha ah oo aynu nahno thuluthaankooda aan siino thuluthaankoodu waa afar meeshii labaa ku hadhaya lixdii labaa hadhaya lix labana lixda waxay kaga dhacayaan thuluth thuluth bay kaga dhacayaan saddex meelood meel ahaan zawjkana wuxuu odhanayaa nisfi baan doonayaa oo lixda saddex ka midaan rabaa dee kee baynu horraysiinaa markaa haddaynu zawjka saddexda siino hablaha afartoodii heli mayno haddaynu hablaha horraysiinana zawjka saddexdiisii heli mayno masalada noocaasiyabaa caw la yidhaahdaa dabeedna cumar ibnu khadaab saxaabada markii uu kulmiyey ee uu yidhi cumar ibnu khadaab anigu man garanayo ayukum qadamahu llahu kiina alle uu hormariyey ee anna markaa aan hormariyo iyo wa wa ayukum akharahu llah iyo kiina alle uu dibdhigay ee anna aan dibdhigo ma garanayo buui anigu sifo allaaliyo sifo aan u galo kiina alla hormariyey ee maanta aan dhaxalka ku horraysiiyo ka kale ha ka dhimante eh iyo kiina alla dibdhigay anigu ma kala garanayo buui saxaabadu u bandhigay saxaabadii waxay kula taliyeen waxa weeye in qof kastaba nuqsaantu gasho axad kastaba in nuqsaan la geliyo oo sida qof marka dayn lagu yeesho ee laga waayo hantidii lagu wada lahaa ee kana yidhaahdo waxaan ku leeyahay kun dollar kana yidhaahdo laba kun baan ku leeyahay meeshiina masalan ee saddexdaa kun lagu yeeshay meeshiina kun iyo shan boqol noqoto sidee loogu qaybin lahaa dee ka labada kun kulena kun baa la siin lahaa ka kunka kulena shan boqol baa la siin lahaa mid kastaba wixiisa barhkii baa la siin lahaa mar hadday sidaasoo kale tahay qof kasta nuqsaantu ha gasha bay yidhahdeen farad aynu maanta nidhaahno kaasi ha ka dhinaatay inaga daaya ma jirto nebiguna sala allahu alayh wasalam wuxuu tilmaamay alxiqu lfaraa'ida biahliha isagaan kala saarin calaa wajhi lcumuum war faraa'ida cidda leh siiya faradna farad kama hormarin famaa baqiya fala wlaa rajulin dakar xadiiska saxiixaynka wixii soo hadhana nin labka ugu dhow ayaa markaa la siinayaa leh maadaamay sidaa tahay waxay yidhaahdeen qof kastaba nuqsaantu ha gashee masalada toddobaha lagu dhiso oo qori baa inaga dhiman sow maaha haddaynu ku horayno hablahana sawjka qori baa ka dhinmaya oo saddex qori buu lixda doonayo labaynu haynaa haddaynu sawjka ku horaynano habluhu afar qori bay rabeen saddex baynu haynaa qoraa ka dhiman qoriguunbaa la kordhinaya marba tirada dhimantaa la kordhiyaa hal qoraa dhiman sooma qoriga ku dar hablahana afar c toddoba meelood afartood c lix meelood afar bay lahaayeen maogtahay lama hayo toddoba qori intaad ka dhigto afar c isagana toddoba qori saddex c isaguna nisfi wax kuma qaadan oo xoolihii nisfi ma qaadanee nisfi subuc la abuu qaatay nisfi ay ka dhiman tahay toddoba meelood meel ahaan habluuna waxay qaateen thuluthaan intaasi ka dhiman tahay markaa nusqaantu isku sibay u gashay sidaa ugu qaybibaya saxaabadu sidaasay markaa jumhuurkooda ku tageen laakiin ibnu cabbaas baa akhritaankii khilaafay cabdillahi ibnu cabbaas radia allahu tacaala canhu canhuma cabdillahi ibnu cabbaas isagii aabihii baa alla raalliha ka noqda ee waxa uu yidhi arrintu sidaa ma aha anigu waan garanayaa ka alla hormariyey ee la hormarinayo iyo ka alla dibdhigay ee ay tahay in la dibdhigo haddii taa la raacana macaalati fariidatun qadun buy weligeedba farad ma cawlmeen anigu mana qaba buy wax cawl la yahdaa diintaba inuu ku jiro markaa ma suuragal aha buu yidhi waa in waxa weeye cawlka la yskaga tagaa mana dhici karta buu yidhi markii la yidhi saaad u kala hormarinaysaana wuxuu yidhi ciddii ahlu farad mooyaane aan wax kale noqonin ee farad farad uun uga guurtaa kuwaasi baa alla hormariyey kuwa marna ahlu farad noqda marna casabo noqdee guurguurana waa kuwa alla dibdhigay markaa maanta sawjka nisfigiisa ha loo dhammaystiro hablahani mar ahlu farad bay noqdaan oo thuluthaan bay qaataan mar mid quday noqotaay oo nisfi bay qaataan mar waxa weeye sudus bay kuwa li-abka ahi yeeshaan oo markay shaqiiqo qura la joogto mar hablo kaley ku casaboobaanoo casabatu maca alkhayr bay noqdaan mar walaaladood bay ku casaboobaanoo casabatu bilkhayr bay noqdaan hablahaa guurguuraya nusqaantu ha gasha buuyi kuwaasaa alla dibdhigay laakiin zawj oo marna nisfi baad leedahay binasi lqur'aan lagu yidhi marna rubuc baad leedahay lagu yidhi in midh laga jaro maaha buuyi wixiisa ha loo dhammaystiro marka lix qori ha laga dhigo iyagana saddex ha loo dhiibo isagana saddex ha loo dhiibo kala taga ha la yidhaha iyaga nuqsaanta hala geliya buyi isagoo dariiqadaasuu ku tegey wax allaale iyo ciddii igala habaartamaysana markii dambe wuxuu soo gaadhay mubaahala masalada la yidhaahdo oo bacdu ahlilcilmina yahdaan masale kastoo cawlahi waa mubaahala qaarkoodna masale sideed ku dhisanto aynu ishaari doonno ay yidhaahdeen masaladaasa mubaahalo la yahdaa ibnu cabaas markii dambe wuxuu yidhi ciddii wax isla haysaa halkaa ha usoo baxdo ubadka iyaga iyo ubadkoodaba ha soo kaxaysteen mubaahalaan la gelaya inaanay waxba ka jirin wax cawl la yidhaahdo waxa weeye mubaahala iyo hawaan la habaartamaya in ilaahay naxariistiisa ka dheerayo ka ayaga markaa been sheegaya halkaasaan usoo baxaya cidna uma soo bixin ee waxay noqotay war masaladaasi waa mas'ala ijtihaadiya sida iyadaana kaa saxan laakiin ku wada hadli mayno alle markaa habaar inaynu ishabaarno xabru haadihi alumma isna weeyaan waa caalamkii ummaddan cidna umama soo bambixin laakiin in noo bambixi waaye ma muujinayso in macnaha uu xaqa ku taagnaayo oo masalada uu ilowba ilow ku saxnaayo masaladu masale ijtihaadiya bay ahayd labada siyoodbana way aqbali kartaa tarjiixun bay u baahantaha tarjiixna markaa si dhaba loo eego qowlka jumhuuru saxaaba ayaa fiican waayo farad farad si looga qadimaa meesha ma taallo marka waalku ina leeyahay fainahuna sabcatun usuul waa toddoba asal halaasatun minhuna qad tacuulu saddex ka mid ahi waxa suurowda inay cawlanto inay cawlantaa suurowda waynu arki doonaa ee waxa weeye asalka inta cawlmaysa uu inoo tilmaami doona isagaa ishaari doona eh horta waa saddex asal toddobadii asal asal saddex ka mid a cawlmaya saddexdaana waxaa daabit looga dhigi karaa maa lahu sudusun saxiix wixii sudus saxiixa leh ayuunbaa cawlmaa toddobadii asal sudus saxiix ah macnaha lix meelood oo meel ahaan oo saxiixahy wixay ka baxdo ayuunbaa cawl galaa sudus saxiixa maa lahu sudusun saxiix maxaanay noqonaysaa toddobadii asal waa asalka lix asalka labiyo toban asalka afar iyo labaatan wax sudus saxiixa leh saddexdaa dambaa ku jira markaa saddexdaa dee thumunkuba macnaha suduska waa ka dambeeya laakiin saddexdaa kala farcan baa ku jira si kale haddaad u taahdona waxaad odhan kartaa asudusu wa dicfuhu wa dicfu dicfihi suduska iyo labanlaabkii iyo labanlaabkiisaa labanlaabkii saddexdaa asal ayuunbaa cawlma oo laga yaabaa ehlu faradkii inay ku dul dhammaadaan iyadoo dadkii qaarna waxoodii ka dhiman yihiin waa saddexdaa asal wey cawlka laguu sheegayaa waa noocaasi wey dadkii isu yimi ayaa markaad furuuddii dhinaca ka bilowdo ayaa kuway ugu kooneeyey wixii ka dhinmayaan oo ku odhanayaan thulus baanu lahayn ama waxaasaanu lahayne wax iyagii waxbaa naga dhiman kaamil maaha marka qof kasta waa inay nuqsaantu gashaa cawl waxaasaa la yidhaahdaa haddaanad ka fiirsaninna dadka qayb baad qadinaysaa hadhow waa isku dhacaysaa haddaad marka horeba kala dhiibdhiibto marka waxa weeye inta cawlmaysaa maa lahu sudusun saxiix wixii sudus saxiixa leh oo sudus iyo labiyo toban oo itnaa cashar iyo arbacatu wacishruun haddii si kale loo yidhaahdana asudusu wa dicfuhu wa dicfu dicfihi in sha allahu tacaala sideed jeer bay cawlmaan sideedda jeerba waynu tilmaami doonaa haddii ilaahay idmo iyo sideedda jeerba inta maydku noqonayo dhadig iyo intuu lab noqonayo iyo intuu labadaba ku bannaan yahay si dhaba baynu u tilmaami doonaa in sha allahu tacaala halkaa haynoo joogto wallahu subxaanahu wa tacaala aclam